cabdixafiid osaanu ka warqabno waxaa jirtay in maalmihii ugu dambeeyey amaba bilihii ugu dambeeyey khilaaf weyn uu ka dhex qarxay ruushka iyo ukraine taasi oo keentay in ciidamo badan uu ruushku geeyo xuduudka ukraine iyo wadamada kale ee badda ay isaga dhow yihiin gaar ahaan baddan loo yaqaano baltic seaga swedhenna halkaas xuduud dhow ayay kala leedahay marka la eego ruushka dhanka baddaas baltiga arrintaas markaa sweden waxay ku kaliftay cabsi weyn taas ayaana keentay in sweden jasiiradan la yidhahdo gotland ay geyso hub iyo ciidan fara badan taasi oo ka cabsi qabta haddii dagaalka ka dhex qarxa ruushka iyo ukraine in saameyn badan uu ku yeelan karo amaba ruushka uu soo weerari karo sweden lafteeda waa tahay marka aynu eegno jasiiradan gotland lafteeda muhiimad intee leeg ayay u leedahay sweden iyo wadamadan dariska ah ee baltica loo yaqaano horta jasiiradani waa jasiirad ku taala meel istraatiiji ah oo ah baddan baltic seaga marka sweden muhiimad badan bay u leedahay oo dhan dhaqaale iyo mid kaloo istraatiijiyadeed oo ah isku xidhka dalalka kale ee yurubta bariba ah muhiimadda ugu weyn haddii tusaale ahaan uu dagaal dhaco sweden waxyaaba fara badan waxay halisba ugu jirtaa in uu ruushku qabsan karo amaba uu waxyeello u geysan karo sweden horena way u dhacday in maraakiibta dagaalka ee ruushku leeyahay oo gujisyada ahi ay u yimaadeen amaba ay soo galeen biyaha sweden kuwaasi oo lagu dhex arkay iyadoo sidoo kale warbaahinta waddankani ay tebinayeenba laba isbuuc ka hor in diyaarada nooca droniska ah oo loo malaynayo in ruushku leeyahay ay dul hehaabayeen markaasi ama ay dul haadayeen guriga boqorka sweden iyo meelo kale oo muhiima ku yaala caasimadda sweden marka waxaynu odhan karnaa jasiiradani muhiimad weyn ayay u leedahay sweden marka la eego dhanka istraatiijiyadda mid dhaqaale iyo mid milatariba waa tahay haddiiba maxamedow uu dagaal ka dhex qarxo ukraine iyo ruushka saameyn intee leeg ayaad leedahay way ku yeeranaysaa sweden hortaniyo haddaynu taarikhda dib ugu yar laabano dalkan sweden waa dal inta badan arrimaha khilaafaadka ama dagaaladii badnaa ee dunida ka dhacay siba labadii dagaale kii koowaad iyo kii labaadba dhexdhexaad ka ahaa oon dagaaladaasi ka qayb gelin inta badanna waxaa la yidhahdaa waa dalalka nabadda caanka ku ah ee dagaaladaasi faraha badan ama dagaalada dunida jira inay si dadban uga qayb qaataan mooyaane si tooso inay uga qayb qaataan aanay dhicin haddii dagaalkaasiba uu bilaabmo horta gobolka oo dhan buu saameyn ku yeelan doonaa laakiinse sweden cabsida weyn ay qabtaa waxay tahay dagaalkaasi haddii uu ruushku inuu kusoo weerari karo amaba jasiiradoodaasi uu qabsan karo si markaasi uu ruushku jasiiradan waxyaabaha uu danaynayo waxaa ka mid a haddii dagaalku ballaadho inaan nato inta ay soo dhex marto sweden ay halkaasi kasoo weerarin ruushka waxaa la odhan karaa qaabka waxaan u samaynaya waa qaab difaac uu isku difaacayo waa tahay sidaynu ka warqabno sweden xulifada neto xubin kama aha laakiin iminka bilihii ugu dambeeyey iyo in muddo ahba waxaad moodaa qaar ka mid a siyaasiyiinta sweden iyo xataa dadweynuhu in ay xiisaynayaan ama ay doonayaan inay xubin ka noqdaan dareenkaasi xaggee buu maraya cabdixafid arrintaasi way jirtaayo sweden xubinka ma aha ururka nato balse haddana siyaabo kale oo milatari ay u wada shaqeeyeen ayaa jira waxaa jiray dareen in badan ay qabeen dadka sweden oo muddo dheer soo taxnaa kaasi oo ahaa nato ma laga qayb noqdaa mise lagama qayb galo ama ururkaasima lagu biiro amase laguma biiro arrintaas waxay keentay markaasi inay ku kala qaybsamaan siyaasiyiinta dalkani badiba xisbiyada dhanka midigtu waxay mar walba ku ololeeyaan in la joogo xilligii nato la geli lahaa si markaasi nato ay qayb uga noqoto haddiiba sweden maalin maalmaha ka mida uu ruushku soo weeraro inuu ka difaaco laakiinse arrintaasi waxay u baahan tahay in dhammaan amaba inta badan aqlabiyad uu ka helo baarlamaanka dalkan sweden taasina waxaanay suurtagal u noqonayn in xisbiga haatan maamula ee social democratka iyo xulafadiisa dhanka bidixdu marnaba ma ogola in nato laga qayb qaato waxyaabaha inta badan dadka kasoo horjeeda nato in sweden ay ka qayb gashana ay ku dhalilaan waxaa ka mid ah nato inay xadgudubyo ka geysato ama weeraro ay ka geysato dalal kale oo ka baxsan yurub sida ciraaq oo kale ay ugu duuleen ama afghanistan oo kale marka dadka sweden oo dad aad u nabad jeceli marnaba ma ogola in nato ay qayb ka noqdaan balse hadda arrimaha ruushka darteed waxaa soo cusboonaatay in dad badan ay ku ololeynayaan in sweden gasho nato taasina ma muuqato inay suurtagal xilligan tahay maadaama xisbiyada bidixdu ay aada u diidan yihiin waa tahay adigoo soo koobaya maxamed ugu dambayn waddamada kale ee sweden dariska la ah ee skandarefianka laisku yidhaahdo ee norway iyo haddii baidma iyo denmark iyo ay ka mid yihiin iyagu walaac caama la qabaan sweden way jiraano kolley waddamadan laysku yidhaahdo nudica amaba badanaa la yidhahdo waddamada waqooyiga yurub waa waddamo inta badan isaga dhow yurubta kale xiriir dhaqaale iyo mid military iyo mid siyaasadeed iyo mid dadeedba waa ay wadaagaan waxa iyaga laftooda u ballan qaadeen shirar ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkan waqooyiga yurub dhowaan in haddiiba ay dhacdo in ruushku uu soo weeraro sweden inay qayb ka noqon doonaan inay wax ka difaacaan sidoo kale iyaga laftooda waxay sweden ku cadaadinayeen muddooyinkii ugu dambeeyey in sweden ay qayb ka noqoto nato amaba ay usoo jeedinayeen balse sweden arrintaasi weli kama ay suurtogelin waxaa xusid mudan ilaa iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii in sweden ay kor u qaaday miisaaniyaddeeda dhanka difaaca militariga taasi oo markii hore dhaqaalo fara badan aan lagu bixin jirin balse haatanay muuqato in dhaqaalo aad u fara badan ay sweden ku bixinayso islamarkaana ay diyaar u tahay weerar kasta oo kaga yimaada ruushka inay iska difaacdo